bismi llahi raxmaan raxiim aadan aad iyo aad baad umaxsan tahay dalladan ujeeddada iyo ahdaafta laga leeya waxaa weeye shaqadii horey sii socotay ee ahayd xoolo dhoofinta iyo dhiirigelinta xoolaha sidii gobolkeennan ay khayraadka aan haysanno ugu badan yihiin xooluhu ay usii bixi lahaayeen tirada iyo cadadka markii hore sii baxaya cadad ka badan aan u bixin lahayn taas baa keentay qodobka labaad waxaa weeye waxaan sii xoojinay isku xidhnaanta ganacsatada xoolaha oo la rabo dalladan insha allahu tacaala inay ku midaysnaadaan oo ku midaysan yihiin oo dhammaan ganacsatada xoolaha ka ganacsatada jubbaland iyo cid kasta oo danaysa xoolaha dhoofkooda iyo ganacsiga xoolahaba inay dalladani u noqoto saldhigga iyo boseshinka ay ka duulahayaan oo ay ku soo degayaan inay noqoto taas baa wasaaradda iyo maaragtay dowladdu maanta daafurkeedii halkan ay noogu sameeyeen aan rajayn doono insha allahu tacala in aad looga faaidaysan doono waa tahay dalladan marka ma ku midaysan yihiin dhammaan ganacsatadii dhoofka xoolaha ka shaqayn jiray dalladani waxaa ku midaysan dhammaan ganacsatada ka ganacsada xoolaha jubbaland cid kasta oo weliba inta aan hadda ka ganacsata keliya ma ahee aan rabno inaan sii dhiirigelino oo dad badan oon ku jirin markii hore ganacsiga xoolaha weliba aan rabno inaan fursad u samayno oo ay soo galaan oo maaragtay aan ku dhiirigelinayno inay ka ganacsadaan oo ay ka faa'iidaystaan oo khayraadka ilahi subxana wa tacala ina siiya ka mid ah waxaa wararku sheegaya in caqabad idinka haystay sidii xoolo badan loo dhoofin lahaa dhanka maraakiibta oo kale taa arrintaas ma xaliseen
arrintaasi waxyaalaha daafurkani asaaska uu u yahay baa waxay tahay qodobadeeda ugu muhiimsan inuu arrintaasi qaybaha u weyn uu ka qaato broseskeedina waa la bilaabay meel fiican bayna maraysana waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsa badan inay usoo gabagaboobi doonto wasiirka iyo dowladda iyo dhammaan maaragtay ay ku howlan yihiin hadda si u gabagabayn lahayeen waayahay maaraya bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa dalladan tiri intee la eg ayay awood u leedahay xoolo ah inay dhoofiso dalladan waxay awood u leedahay cadadka ugu badan oo ay heli karto amase u diyaarsan mar kasta in ay dhoofiso iyada oo mar kasta basica ay ka duulayso ay laba qaybood yihiin kow cadadka xoolaha oo markaas diyaarsan laba gaadiidka iyo fursadda markaa jirta ee la heli kara ay noqoto hal arin mar kasta innaga agteenna waa mutawafir oo ama lama waayo waxaa weeye xoolo ilahi subxaana wa tacaala uu ku manaystay waxaa la dhihi karaa suuqyada ugu xoolaha badan oo yoomkii marka la fiiriyo jubbaland oo kale waxaa la dhihi karaa sayladaha marka la qiimeeyey maalinkii inta aad doonto ayaad ka heli kartaa saddex kun afar kun shan kun isku celcelis oo geel iyo lo iyo ari ku saabsan waa laga heli karaa marka xooluhu waa mutawafir innaga hadda qodobka ka dhawaajisay ee hore oo ahaa gaadiidka ayay caqabadeennu ahayd taana hadda xalkeedii ayaa lagu jiraa waana dhammaatay insha allahu tacala boqolkiiba sagaashan waa tahay waxaan ognahay in maxjar weyn uu magaalada kismaayo ka furan yahay laftirkiisu tiri intee leeg xooluhu awood u leh inuu qaado
runtii marka la yidhaahdo maxjarku halka maaragtay wakti waxaa ku xaroon kara tiro aad iyo aad u tiro badan oo taqriiban lagu qiyaaso ilaa labaiyo toban kun oo neef inay halkii mar ay soo geli karaan oo isugu jira geel iyo lo iyo ari marka saaxada intaa dhan ayuu haystaa dhakhaatiirtii oo ajaanib iyo soomaali isugu jira ayaa inoo jooga maaragtay runta qalabka yaalla waxaa la dhihi karaa waa qalabka ugu casrisan marka la fiiriyey oo hay-adaha ku takhasusay barnaamijka ay ka baaraan degeen ay fiiriyeen marka wax kasta waa inoo dhammaystiran yahay